بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muxaad alla kadib subxaanahu wa tacaala waxaa waajib ku ah qof kastoo islaamihii inta dunida uu joogo ayaamo koobana inuu ugu talagalo ugu xisaabtamo in maalin aakhire ka dambayso wax kastoo uu sameeyana dib laga weydiin doono maanta waxaynu ka hadlaynaa oo ku saabsan tahay kelimadeenu arrinta kala noolaanshaha la yihaahdo kala noolaanshaha carada ku salaysan ama afka qalaad lagu yidhahda sabareedka arrintaas oo dadku qaabab iyo wejiyo doorahba ay u sameeyaan waxaan ka hadlaynaa qeybta koobaad oo ah in dadka oo dalka wada jooga diiwaankana hore isugu jiray inay dad isqaban yihiin dowladda ama hay-adaha rasmiga ah ay u sheegaan oo waddanka inay kala caroodeen guriga ku heshiin waayeen arrintaasoo asal ahaan ummadahan aan islaamka ahayn ay ugu talagaleen inay muddo gobolxaara u noqoto carada lagu kala maqan yahay ama dadkii dib uga heshiiyaan ama ay horudhac u noqoto kala tag ee labadii qof ku kala baxaan ayaa waxay noqotay arrin loo adeegsaday si qarada gaar ahaan dadka soomaalida ah wadamada galbeedka la soo galay iyo dunidii qurbaha loo soo qaxay meel kastaba ha noqotee mas'alo saabatay oo ka jirta way ha la kala daraado ama ha loo kala badnaadoba arrintaas sabareedka la yidhaahdo ee dadku ay leeyihiin waanu kala caroonay waanu islaynay gurigan ma ku wada noolaan karno iyagoon ku dhawaaqin furitaan iyo kala tagi rasmiga ahay oo arrin sharcigeena islaamka dhinacyo badan marka laga eego xaaraamku ah oo aan banaanayn xaaraamtinimadeeduna waxay kamid tahay waxyaabaha ay habboon tahay inay noqdaan waxa la yidhaahdo macluum min addiini bidaruura waxyaabaha islaamnimada qofka islaamnimadiisu ay keenayso inuu garto inay xaaraam tahay waxay kamid tahay waxyaabaha dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ee aada u waaweyn ayay kamid tahay oo arrin qofka marka uu samaynayaay uu yahay qof waxyaaba waaweyn rabbi subxaanahu watacaala oo dembi a ka galay waxaa suuragal inaanay ka liidanin zinada iyo ribada cunitaankeeda inaan waxba ka liidanin ayaa suuragala midaana waxba ka liidaninoo hubaal ahna waa jiraa oo ilaahi subxaana watacaala tuugiri ah qofka muminkaa qofkii ku sheega been inuu ku sinaystay inay dunuubta waaweyn oo ilaahi wax ku lacnaado cadaabkana dalka ku geeyo ugu diyaariyey ay kamid tahay haddiisaan soo ururino soo koobno waktiga gaaban ee ciriirigaa dartii sababaha astaantooda ee qof waliba uu ku garanayo inay xaraam tahay ee waxaan kusoo koobi karaa dhowr sababood ama dhowr arrimood arrinta koobaad ayaa waxa ay tahay in waxaan la sheegayaay uu been yahay beentuna kitaabka ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo isku raaca iyo jimaaca ummaduba xaraam bay ku tahay akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanna waxa ay keenayaan inay xaraam tahay waxaana uga filan nusuusta aayaadka iyo axaadiista aada u tirada badan hal xadiid ee waxaa nabigeena calayhi asalaatu wassalaam inuu yiri qofku been buu sheegayaa wayataxara alkadib beentana waa ku dadaalayaa qurxinteeda xarabkeeda iyo xafiditaankeeda xataa yuktaba cinda allahi kadaaba ilah ilaah agtiisa laga qoro qof beenaalaa inuu yahay oon runtana aqoon runna aan sheegin ilaahi subxaana watacaala haddaba haddii uu beenta sidan u xaaraamtinimeeyey waa xaalad nasiib darra ah oo haysato dadkeena soomaaliyeed arrintan beenta sheegitaankeedu haddaba wagtii hadda bulshadeena soomaaliyeed gaar ahaan qurbahda iyo qaxootiga soo noqotay la iskuma eedeeyo qofkaa beenaale wey sababtoo ah dhaqaalo raadintii iyo mala daydagiga dalalka galbeedka marka la soo galay qof waliba wuxuu buuxiyey faylal dacyaa oo ay runi ku yar tahay sida dadka loo badan yahay haddaba beentii la sheegayey si dhaqaalo iyo wax galbeedka looga helo oo dabada lasii hayo weeye dadkuna hadday dembi iyo qalad mar galaan inay rabbi uga soo noqdaan ugana toobad keenaan baa loo baahan yahay inay dib ugu sii raadiyaan mid kaleo kaba sii culus tii horena kasii daran duruuf dhaqaalana ay usii geysahay arrin nasiib darra wey haddaba beentaa sheegitaankeedu waa kitaabka ilaah iyo sunnadii ijmaaca muslimiinta isku raacooda dhani xaaraan bay ku tahay waxayna kamid tahay beenta marka xuquuq aadama lagu goosanayahay dunuubta kabaa-irta waaweyn bay kamid tahay sababka labaad ee xaaraantinimeeyey waa xoolaha lagu cunayo hantideeda ummadda ay leedahay ee baatilka lagaga cunayo hantida qof leeyahay shaksi ah ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqde ama bulshadii umade ay leedahay gaal iyo islaam ciday doona ha noqotee heshiis iyo wanaag muidinka dhexeeyahay waa inwaa inay xaaraan tahay u dhowaanshadeedu waxa uu qofku ku yeelan karaa siisma la siiyey ama iibsasho uu iibsaday oo hanti ugu noqotay ama xamaal u xamaasho oo shaqaysay iyo wixii lagamida isagoo labadooda looga raadiya laakiin qof aadamihii xoolihiisa iyo maalkiisa in xaqdarriga tuuga lagu qaato in la khayaano oo been lagu qaataayo sina diintana uma banaana sharcigeennana ma ogola saas darteed xoolihiina rabbi ha ku kala cunina waa kiu yiri bilbaatili baatil ha ku cunina nabigana waxaa ka sugna calayhi salaatu wassalaam xadiid xasana oo tilmaamay xoolaha iyo hantidaa xaaraanta qofka ku soo galay xaqiiqada waxa ay tahay inay mudan yihiin oo wuxuu yihi kullu laxmin nabata bilxaraami fannaaru awlaa bih hilib kasta oo ku dhashay cunto cunno xaraama naar baa ku habboon inuu rabbi ku gooyo xoolaha iyo hantidaasina sida hubaalkeenu aragnay dad iyo baaba maahane barwaaqo iyo deegaan dad ka qaada weli lama hayo sababka saddexaadi waa iibsashadii qofkii iibsaday nasabkii ilmihiisa maadaama markii sadareed ay noqdaan aanu dib ka dhihi karin ilmahaydii wey ilmihina ay noqonayso hooyadii in loogu abtiriyo waxau noqonayaa in nasabkii ilmihiisii ninkiiba naagtiiba ay u heshiiyeen inay lumiyaan nabiganana calayhi salaatu wassalaam waxaa ka sugan inay dunuubta waaweyn ee rabbi agtiisa jannada uuga xaaraantinimeeya dadka ay kamid tahay in ninku ilmihiisii oo isagu uu dhalay uu nasabkiisii iska leexiyo haweentuna ilmo ay ugu abtiriso dad aan dhalin abtirkiisiiyo nasabkiisiina aanu gelin markay iyadii aabba isaga dhigto aabbaheedna ay magaca qoyska ama waxaan family namka la yihahdo ay uga dhigtahay nasabkii ilmaheedu way bedeshay isna nasabkii ilmihiisii waa u bedelay waxaa labaada arrintaa daba socoto xaaraantinimadeeda inay kabaa-irka waaweyn kamid tahay sii qeexayo caddaynaya in beri ilmihii hadday hooyadii geeri iyo tii rabbi ku timaado odaygii aanu ilmihii soo agmari jirin karin gaari iyo dadaan la garanayn gacantood mas-uuliyaddeedna ay galayaan waxaana ilmihii nasabkiisii iyo mustaqbalkiisiiba odaygiiyo habartuba ay siisteen waxoogay shidimaada ama in dhaqaalo ay leeyihiin way soo gelayaan arrintaa waxaa kaloo xarantilnimadeeda afraad oo keenaya dhaqan xumada ay keenayso iyo gabadha intay tagto marka la yidhahdo yaa kaa dhalay dhilaan ahayne waxaa la yidhaahdo singalmaada hooyo keliyaan ahay ama saaxiib baa iga dhalay macnaheedu waxaa weeye zaaniyad baan ahay dhilla ah xaaraan baana nin kula seexday oo igaga zinaystay ilmahana xaaraan buu ku dhashay intaa waya hadalka macnihiisu haddaba qofka sidaasi hadduu dowlad islaamihiyo xukun diineedu jiri lahaa ase intay timaado saaxiib baa iga dhalay ay dhihi lahayd iyadoo hore u guysatay xaggeeda sharcigu rajmi dhagax in lagu dilo ayuu noqon lahaa taana waxaa ka garanaysaa inay dunuubta kabaa'irta waaweyn tahay sharcigeenu qofka sidaa tiri haddii beri suuqa nin soo istaaga uu yidhahda naagtani dhillo weeye xad qadaf laguma dhaha oo iyadaaba shalay banaanka lasoo taagnay intaa iyo in kalaba marka la isku daro qadiyada sabareedka la yidhaahdo oo qoyska meesha wada joogay ay samaynayaan xoolaha iyo hantidan lagu qayaanayaay waxaan sharcigeena ku banaanin weeye oo diinteenu ay xaaraantinimaysay saas darteed dadka muslimiintii waa ilaahay intay ka baqaan xoolihii hanti raadinteed xaaraan cunkeeda ay iska daayaan wallahu aclam bismi illahi araxmaani araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai wa imaami almursaliina nabiyina muxammadin wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin waman tabicahum biixsaanin ila ywmi iddiin ama bacd weli waxaan ku jiraa masaladii iyo arrintii ku saabsanayd sabareedka ama kala noolaanshaha arrintaasaan qaybtii hore kaga soo hadalnay dadka wala degan horena dad isqaboo reer isu ahaa laakiin dib ka yiri wadan jirin waanu kala caronay haddana waxaan ka hadlaynaa laba arrimood oo kale oy habboon tahay marka arrintaa laga hadlayo in la raaciyo oon laga reebin arrinta koobaadi waa haddii aan waddan la wada joogin oo la kala guuro sida laba dal oo yurub ka mida dadku say ugu kala noolaadaan oo dalal badan oo yuruba lagaga soo guuray xagga ingiriiska oo ama ninkii uu soo wareegay oo ka shaqo tegay reerkiina waddankii kaga yimid ama reerkii iyo xaaskii intii meel kale la geeyey ninkii uu dalkii hore ku haray ama dalkala dhinac ka joogo arrintaasi run ahaantii waxaa weeye arrin ayna habbooneyn in xaaraantinimadeeda shaki la geliyo sababtoo labada xaalo labadaba haddaynu marba mid eegno waxaynu arkaynaa dadkeena markaan dib ugu noqono xaaladda ninka uu shaqo tegayo dalkana intuu ka baxo dalal kale oo yurub ama maraykana uu u shaqo doonanayo in qofkii dumar ahaydi marar badan ay tiraahdo ninkii ma ogi meeluu jiro ma garanayo xiriir ma lihin war uma hayo inuu shaqeeyo iyo in kale marar badan waxaa dhacda dadku inay dowladda u sheegaan inuu soomaaliya aadayo isagoon aadin haddaba intaa isku soo ururiyo intuba been wey beenteed inay xaaraan tahay horeynu uga soo hadalnay wixii been lagu halana soomaalidu waa say horey u yidhaahdeen oo kaleeto hal boori oo xaaraamihi nibir xalaala ama ilmo xalaala ma dhasho sababta beenta loo sheegayaayna inay musuq maasuq iyo khiyaano tahay arrin aan shaki ku jirin wey haddii la yidhahdo ninkii maraykan buu joogaa ciwaankaana waa degan yahay waana shaqeeya reerkaada soo biiro in la yidhahdo ay ka baqayaan haddii la yidhahdo ninkii ingiriis buu jiraa oo waa shaqeeyaa intamkiiyo dhaqaalaha soo galaan intaa weeye dadirka reerkaaga adaa mas-uulka ah ayaa la leeyahay si taa looga cararo oo keenayso inuusan xaq u lahayn qofka in loo biiro reerka reerka la dirayana uu yahay reer odaygiisi aanu shaqayn iyo reerkana waxay wax ku qaadanayaan odaygii inaan la aqoon meeluu jiro mar hadda meeluu jiro la aqoonna aan war loo haynin inuu shaqeeyo in kale isagiina la ogyahay meesha uu jiro inuu shaqeeyana la ogyahay iyo weliba waxa soo gala waddamada qaarkood waxaa dhaca in ninka sidaasi uu reerkii fasax ku yimaado reerkii ilmihii xaaskii wax ka xanuunsadaana uu soo ordoo yimaado marka uu soo orday yimaado haweentii iyo ninkii ay xiriir gogoleeday dhex maraan markay xiriirka gogoleeday dhex maraan kadibna ilmo ku calool galo ilmana ku dhasho oo mar labaad sheekadii hore aynu uga soo hadalnay ee ilmahan saaxiibba iyo dhalay ahaa ay ku soo laabato haba kala duwanaado xeerarka waddamada lagu kala nool yahay taasi waxay sii adkaynaysaa halka ay ka jirto xaaraantinimada iyo weynankeeda ayay sii caddaynaysaa qaybta labaadi waa haddii reerka la raro oo waddamada kale ee yurub oo kaleetaa la geeyo taasina laba mid bay noqotaa in reerkii hadda la dhiibo oo qaxooti cusub laga dhigo oo la yidhahdo hadda soomaaliya aan ka nimid iyagoon laga iman haweentiina marka ay tiraahdo haddaan qaxooti cusubahay ninkii markaa ama laga soo tegay ama la yidhahda waaba nala socdaayo isna uu isdhiibo taasina been reeran laahayn la sheegto mar labaad iyadoo hore loo soo sheegay taasina wax cudurdaar oo sharci oo banaynayaayna aanu jirin haddii lagu dego baasaboorradii wadamada yuruba la qaatayna xaaladda lagu dega yurub dhexdeedii waa inuu qofku lix ka shaqeeya lix bilood wadankana dakli iyo wax soo galo la yaqaano uu ku shaqeeyo dadkii haddaba maadaama ayna arrintaa doonaynin waxay yidhahdaan dumarkii ninkii baan ka soo cararay waxaa laga yaabaa ka u turjumaya isaga inuu yahay waxaa laga yaabaa ka carruurta ka ciyaarsiinaya isaga inuu yahay waxaa laga yaabaa inuu hadan intaa mid nahay intuu la yimid meesha fadhiyo ka agdhow yahay ama gurigay ka timid uu kagas kaga soo tagtay qaar baa iyagu gaaridoodii ku keenay goobta waraysiga lagula yeelanayo alaa kulli xaal haweenta waxaa leeya ninkii baan isa soo laynay ninkii baan wadankii uga soo tegay ninkii baana waddanka uga soo cararay intaa marka ay tiraahdo ayaa lagu dejinayaa nolosha xiriira dhex maraysa isagiiyo iyadiina waxay noqonaysaa noloshii sabareedka oo joogitaanka guriga imaatinkiisa reerka gobol wadaaggiisa iyo ilmaha dhashay midna waxaan la ogolayn lana sheegan karin wey saa darteed iyadiina xoolo waxay ku qaadanaysaa ee lacag khayaano iyo musuq maasuq ay isleeg yihiin iyo beenay soo wada dhiseen hadda ilmihii dhashayna lama sheegan karoo sheekadii sabareedka ayaa soo baxaysa waana sida soomaali badan oo gaar ahaan ingiriiska iyo meelo lamida yurubta kale ka aadeeyey ay ku dhaqmaan kuna nool yihiin taasina waa isla maalkii xaraam tahayo intaa waxaa loo ordayaayey oo wixii nin yaqaano uu sheegay soomaalida ee horey uu yidhi musuq maasuq soomaaliya waa meheradeedii asalka shariicadeena iyo diinteenna waxaa beenta lagu helo waxa musuq maasuq iyo khiyaanada lagu helo iyo waxa wax isdabamariska lagu kasbadee lagu shaqaystaay amwaal xaaraama wey xalaashuna way caddahay xaraamtuna way caddahay xoolaha dawladaha iyo dadka shacabkaana waxaanu nidhi waxaa lagu qaadan karaa si dariiqay og yihiin dadkii lahana raalli ka yihiin saa darteed dadku waa inay ogaadaan arrintaasina inay kamid tahay waxyaabaha xaraamta waxaa jira qayb kale oo iyadana muxaramaadka kamid a siday u badan tahay sabareedka qayb kamidana dhinac ka soo gasha waa arrinta dadka isguursada aan isdiiwaan gelin dawladdan aan u tegin dadka sidaasi laba s dhowr sababood baa ku kallifaan hadday taysaa ku kallifay lacagiga dhaqaale jacayl oo laba aan kala qaadano arrin xaraama oon banaanayn weeye waxaa sidaa ay ku kala qaadanayaan midda koobaadi waxaa loo siinayaa oy dadkii u sheegeen una fahasiiyeen inaayna isqabin runtuna waxay tahay way isqabaan lacag baan iyo khiyaano lagu qaatay wey laba goortii ilma yimaado sheekadii sabareedka iyo kala noolaanshaha marnabaad soo noqota horena aan uga soo hadalay saa darteed intaan kahor ku soo sheegnay iyo sheekadii ilmaha saaxiibba laga dhalay iyo saaniyad eella aan ahay iyo wixii ahay ayaa mar labaad dib loogu soo laabtaa ama loogu soo noqdaa marna waxaa ku kallifa qalab iyo dembi hore uu galay oo hooyadii iyo walaashii uu ku keenay inay xaaskiisan yihiin xaaskiisana aanay noqon karin yaa waxay ku kalliftaa inta uu guursado inuu yidhahdo saaxiibadii wey iyadana ay raalli kula noqoto saaxiib baan ku wada joognaayo diin iskuma qabno ilmihii meeshaa ku dhashana saaxiib baan ku wada dhalay iyadana mid xaaraam ah weeye oo aan banaanayn sidaba shareecadan islaamku uma ogola wixii aan dhimasho iyo daruuro ahayn qof dumaray inay tiraahdo ilmaha saaxiib baan laigaga dhalay aabbihi ilmaha dhalayna uu yidhahdo saaxiibtinimaan kaga dhalay wax la ogol yahay maaha mararka qaarkood waxaa dhaca inay xaas labaad tahay xaaskaa labaadina wadamada yurub aan laga ogolayn xaalada sidaas oo kaleeta ihi oo xaaladay habboon tahay qofku inuu ka fiirsado arrinta saasa samaynteeda sababtoo carruur baa ku dhalanaysa carruurtii waxaa laga yaabaa hooyaood in loogu abtiriyo waxaa laga yaabaa carruurtii inay hooyadu hadiyo goor la soo taagan tahay anigu saaxiibtinimaa laigaga dhalay dhibaatooyinka dhacay waxaa ka mid a inay gabaray xijaaban tahay maro weyn noqoto markii raggu gacanta usoo taagana nin ajnabi ah ma salaamo ay tiraa haddaw goorta ilmo dhashana saaxiib baa uga dhalay ay tiraahdo ummadii bulshooyinka iyo caalamkana arrintaas ay ka daaba yiraada nin ilmihii salaama ajnabiga ma ogoli haddana gobol buu uga seexdo ilmihii ga dhalay waa kaaf iyo kala dheeri wey marka walaalayaala dadka muslimiinta haddii la yahay qurbiya dalgaalaa la joogaa ilaahay in loo soo noqdaa la mudan yahay ilaahay in ilaahay tawfiiqda la weydiistaa la mudan yahay hantiya maaldaydegii galbeedka iyo dhulka gaalayana keenay haddana mar kale god inuu inaga sii rido oo sabab nagu noqdo wax xaaraana inaan cunno calooshayna ka buuxino guri xaaraan soo gaashayna aan rabbiga agtiisa khayr iyo faa'iido u olin laga habboon waxa cadiyo xalaal iftiin baa la qashaa run ilkaba waa la caddeeyaa waxaan diinteeni iyo adduunyadeennu dib inoogu soo laabane warbada ha la iska daayo rabbina ha laga baqo ilahina waxaan ka baryaya subxana watacaala dadka inta xaqa iyo sawaabka iyo tawbada iyo hanuunka in uu waafajiyo wsala allahu wasalama calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam